magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka furmay shirweynaha dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado halkaasoo bilihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dilo la xidhiidha aanooyin qabiil oo wadadega deegaankaasi madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan iyo guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa si rasmi a u daafuray shirweyne ay ka qayb galayaan beelihii walaalaha ahaa ee ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado ugu horreyn madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa ka hadlay shirweynaha dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado isagoo daafuray waxaana uu ka warbixiyey muhiimadda shirka uu leeyahay wuxuuna ka tacsiidiyey dadkii ku dhintay colaadda halkaasi ka dhacday munaasaبadda maanta waxay ku saabsanayd oy ku qotontaa gogashan uu madaxweynaha u dhigay saddexda beelood oo walaalaha ahaa oo mushkiladda luuq ku dhex martay dhaqanka ugu sarreyna uu joogo oo ugu mahad celinayaa inay aqbalaan inay isu garaabaan in salaamta maarata sabaynta islaamka la isku xiro taasoo dadkii deegaankana ay ka warqabaan aan ku koobneen labada ugaasoo sabaynta xirta ee ay la qabaan dhammaan dadkii luuq joogay oo ay dhaqanka u ahayn ay hogaaminayeen waxaan ka tacsiyeynayaa dhacdooyinka ugu dambeeyey oo malaaqii ninka kale oo ganacsadaha waxtarka ahaa ay ku dhinteen waxaana ballan qaadaynaa labadii shaksi oo arrintaa ku lugta lahaa inay cadaaladda la hor keeno sidii heshiiskeeniba ugu dambeeyey uu ahaa annaga haddii ilaahay garashona siiyey waxaa la rabaa qof kastaoo ilaahay wax garasho siiyey in fidnada intay la eg tahay lagu damiyo oo lagu celiyo saddexdan beelood qarniyaal bay walaaltinimo ku wada noolaayeen ceeshoo milix ahaayeen xidad iyo xigaalo ahaayeen dhibka dhexdooda ka dhacan ay xalisanayeen iyagoo xeerar gooni ah oo sahlan ay wax ku kala baxaan kalahaa wax walba siduu madaxweynuhu sheegay luuq soddon iyo saddex qabiilaa ku nool saddexdan beelood waxaa saddexda beelood oo iskugu dhow oo dhibka dhexdooda ka dhaca si walaalnimo ah oo ka wada qoomamaynayaan u xalliyo dhanka kale ugaas maxamed ugaas xasan ugaas yarow ayaa sida dhaqanka uu qabo sabeen ama raaligelin waxa uu siiyey mid ka mid a beelihii dib u heshiisiinta la dhex dhigay hadal dheer ma sii galahaya subayn baa wadaa subayn ilaahay le afar iyo tobankii boqolka qur-aanka cadadiisa ku dhaahan tabsi iyo towxiid bale subayntaas oo dhibkii dhacay madaxweyne ku-xigeenka markuu ka yimid dabadeed dhacay subayntaas ee beesha walaalahana reer macallin weyne ku dhacay yaan subayn ka wadaa subayntaas oo tabsi iyo towxiid bale towxiidka afar iyo tobankii boqolka qur-aanka cadadiisa weeye tabsigana waa kun dollar oo lacag ah walaalay reer macallin weyne ay ku xihan tahay afartooda ji afarta jilib bay ku xihan tahay culamaa udiinka ay ku xihan tahay ugaasida ay ku xihan tahay wasiirada ay ku xihan tahay dhammaan reer macallin weyne ay ku xihan tahay intan oo goobjoog ah oo eheladi ah oo reer jubbalandna ay markhaati ka yihiin subayntaasi nagala gadooma oo reer macallin weyne walaalahana naga gadoomaan intaasaan soo jeedinayaa ugu dambeyn ugaas cali iimaan cabdi huud ayaa aqbalay sabeynta iyo raaligelinta ay soo jeediyeen odayaasha dhaqanka beelihii ku dagaalamay degmada luuq ee maanta magaalada kismaayo shirweynihii dib u heshiisiinta loogu daafuray maanta waxay noo tahay maalin aada u weyn waxaan la guddoomaynaa waxaan annagoo dhan ka qoomamaynaynaa shaqaaqadii ka dhacday degmada luuq maantana nabadeynteeda intaa ay u taagan yihiin madaxweynaha ugu horreeyo sabeyntana lagu soo xiray oo sabeynta islaamka ah towxiid sabeen towxiid ah sabeyntii intaan ay markhaati ka yihiin ugas waa kaa guddoonay sabeynta